دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay xero ciidamada bangaraaf ee maraykan ku tababartay ka samaysteen degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaas oo khasaaro ba'an ugu geysteen walaayada islaamiga galgaduud ayaa ka hadashay dagaalkii xooggan ah ee saaka ka dhacay degmada galcad ee gobolkaasi walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa wada xamle dacwi ah oo la gaarsiinayo dadka degan baadiyaha iyo tuulooyin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in amniga maamulkiisa uu faraha ka baxay gaashaanla dhexe oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa taliyaha booliiska dowladda federaalka ku eedeeyey inuu yahay nin laalush qaate ah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay xero ciidamada bangaraaf ka samaysteen degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaas oo khasaaro ba-an loogu geystay waxaa ka waramaya weriye cabdulaahi soomaali meydadkii ciidamada maraykanka iyo turkugu ay kala tababarteen danahoodana ka shaqaynaya laakiin ku suntan inay dowladda federaalka ka tirsan yihiin ayaa saaka isku barkaday degmada galcad ee gobolka galgaduud ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar kula kalaheen aroortii ayaa mar qura gobolka galguduud gobolka shabeellaha dhexe iyo kaan hiiraan waxaa laga maqlay qarax weyn ka oo dhulka gilgilay kadibna waxaa xigtay rasaas fara badan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo aada u hubaysanaya qaraxa kadib waxay jihooyin kala duwan ka galeen ciidamadan oo u badnaa kuwa maraykanku uu tababaray islamarkaasina uu qalabeeyey durbadiiba dagaalka waxaa ku guuleystay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo ay u suura gashay inay laayaan amaba xasuuqaan ciidamadii goobta joogay iyadoo qaar ka mid a ciidamada oo xabadda ka badbaaday ay carareen iyagoo cagacad taliska milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war uu soo saaray waxa uu ku faahfaahiyey dagaalkii saaka galcad ka dhacay qoraalka waxaa lagu sheegay in laba urur oo kuwa maraykanku tababaray ah iyo hal urur oo kuwa turkigu uu tababaray ah ay goobta joogeen ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo jimco ah weerar lixaadle ku qaadeen saldhigga ciidamada riddada ay dhowaan ka samaysteen degmada galcad ee wilaayada galgaduud halkaasna waxaa ku sugnaa saddex urur oo ciidamada riddada ah kuwa oo laba urur ay ahaayeen kuwa maraykanku uu leeyahay ee danab loogu yeero iyo hal urur oo ah kuwa turkigu uu leeyahay ayaa lagu yeero qoraalka weerarka oo bilowday xilligii salaada fajarka waxaa ciidamada mujaahidiintu dhowr jaha ay ka weerareen fariisamayaasha cadowga ee degmada galcad waxaana ilaahay mahadii dagaal xoogan kadib ciidamadeenna u suura gashay in ay jebiyaan maleeshiyada riddada ah ayna si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhiggii riddada ee degmada galcad ayaa lagu yidhi qoraalka khasaaraha dhimashada ee cadowga soo gaaray ilaa iyo hadda intaanu ognaha waa boqol konton iyo sagaal oo isugu jira askar iyo saraakiil cadowga goobta lagu dilay waxaa ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanaa ciidamada maraykanku uu leeyahay ee danab loogu yeero sidoo kalena waxaa ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen dhammaanba gaadiidkii dagaalka ee cadowgu goobta ku heystay kuwaasoo tiradoodu ay tahay afartan iyo shan gaari ayaa lagu yidhi qoraalka qoraalka oo uu ku seexan yahay afayeenka dhanka ciidamada ee xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh cabdicasiis abu muscab waxaa lagu sheegay in hub iyo saanad ciidan oo aad u badan ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin gacanta ku dhigeen saraakiisha dagaalka saakka lagu dila waxaa ka mid ah xasan tuure oo ahaa taliya xigeenka ciidamada la yidhaahdo danab ee maraykanku uu leeyahay islamarkaasina ahaa abaanduulahoodii ninkan ayaa waxa uu ka qayb qaatay weeraro ka dhacay hiiraan iyo shabeellaha dhexe asigoo dhibaatooyin badan geysta waana ninkii hogaaminayay weerarkii ciidamada danab ee maraykanku leeyahay ay ku gubeen isbitaalkii degmada show ee galbeedka gobolka hiiraan iyo ceelkii biyaha laga cabi jiray ee deegaanka wardhiyaan nin ku sugan baadiyaha degmada galcad waxa uu ii sheegay in ciidamadii ka baxsada weerarka ay u carareen jiha aan ahayn midii laga filayay waxaana jira duqaymo diyaaradaha maraykanku ay geysteen wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamadooda ay beegsadeen maadaama aanay kala aqoon iyaga iyo mujaahidiinta sababtoo ah ma jiro qalab lagu hagayo oo loo sheegayo waxa meesha socda inay ciidamadoodii yihiin gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug iyo guud ahaan dalka ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa weerarka culus ee saakay xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku beegsatay ciidamadii ku sugnaa galcad kuwa oo intooda badan ay dhegta dhiigga u dartay cabsi xoogle ayaa durba waxay soo wajahday fariisimaha ciidamada ee masagawaay ceeldheer xarar dheere ceel cali axmed aadan yabal iyo kuwo kale dhawaanay ay ahayd markii mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo kan hirshabeelle cali guudlaawe ay yihiin niman shacab oo ciidan aan wax ka aqoon taasina ay keenayso in duulaan qaraska turnimo ay qaadaan oo ciidamadooda ay geynayaan goobo ay suuragal tahay in lagu gumaado walaayada islaamiga galgaduud ayaa ka hadashay dagaalkii xooggan ah ee saaka ka dhacay degmada galcad ee gobolkaasi waxaa ka waramaya maxamed daahir xilli salaadii subax kadib mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ay kula jarmaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee degmada galcad ee wilaayada galgaduud ayaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi waxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ka waraysatay waaliga wilaayada islaamiga ah galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga ayaa xusay dagaalka in lagu dilay boqol konton iyo sagaal ruux oo isugu jiray saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda kuwaas oo kala taabacsan ah amaba ay soo tababareen dowladaha maraykanka iyo turkiga ninka la yidhaahdo xabsan tuure ayaa ka mid ahay taarikuhaanka danab ahaa ayaa ka mid ah marka meeshaasna goobtan waxaa loo shaqay si balki oo kale oo maaragtay boqol iyo lixdan taqriiban ayaa meesha ay ugu dhaqaaqeen ugu tageen wixii duurka ka cararay oo maaragtay farxadkooda oo maaragtay ooay ku jirin oo maaragtay goobta banaanka ay ugu carareen gaadiidka gacanta lagu dhigin waxawaaye afartan gaari waaye oo kala duwan oo maaragtay qiibaha oo ciidamada ay isticmaalaan ah oo yar iyo weyn ah oo maaragtay wax gaashaaman iyo maaragtay kuwa kaleba ah ad iskugu jiro waxay meesha la yimaadeen waana sidaas bay ahayd oo dhammaantooda way maanaa wax baxsay oo mintooda ay ka baxsadeen oo maaragtay faradka ah waayahay dhammaan gacanta lagu dhigay diyaaradaha maraykanka oo lumiyey xiriirkii kala dhexeeyey ciidamadooda kadib markii la dilay taliyo ku-xigeenkii ciidanka danab gaashaalle xasan cismaan tuure ahaana madaxii howlgallada danab iyo saraakiisha kale ee hoggaanka u ahaa ciidamada ayaa duqeeyey farxadka ciidamada dowladda ee duurka u yaacay sida uu inoo sheegay abuuqaalid nimankii markii ay waayeen oo diyaaradihii iyo maaragtay la shaqaynayey khadka markuu ku lumay xaggiina la qabsaday lala wareegay ciidankooda meel ay joogaan jiraan ay waayeen waxay bilaabeen inay maaragtay si cashwaaya maaragtay wax u tuuraan markan waxaa dhacday ciidankooda daaw cararaayo inaa maaragtay ayaga sii duqeeyaan ayaa maaragtay leeyahay baadiyaha oo galcad meelaha u jirto maaragtay sideed kilomitr fogkaasin marka dibtooda ay kiyerayso ayagii marka farag ka ahaa ay la kulmayaan duqeymo kale oo maaragtay oo kuwii soo dirsaday naftooda ay duqeynayaan marka arrintaasi waa jirta meelo kale nafteeda ka baxsan oo goobata dagaalkaba ka baxsan ilaa konton kilomitr ka baxsan oo maaragtay oo duur ah ayaa nafteeda inay maaragtay iskagu tuurayaan ayaa jirta muhiimadda istaraatiijiyada ee galcad u lahayd ciidamada dowladda ah ayaanu weydiinay waaliga galgaduud waayahay istaraatiijiyadda galcad ay ciidankan u lahayd maxaa nooga sheegi kartaa maadaama ciidan xoog leh ay keeneen degmada galcad waa degmo maaragtay wilaayada galgaduud lagu soo galo dhanka koonfureed oo shabeellada dhexe marka laga yimaado oo runtii waa degmo ka xeeraran maaragtay dhur hooda oo duura ka xeeraran dhanna marka laga eego oo saaran maaragtay hiiraan iyo maaragtay dhanka maxaasiyo galbeedka asaan ku aadan dhanka waqooyina waxaa soo jirta maaragtay wilaayadii iyo ceerbur dhulkaasi soo jiro marka waxa ayaga marka loo fiiriyo istaraatiijiyada ay u lahayd oo maaragtay waxay rabeen inay dagaalka ay ku maamulaan maaragtay dhanka galbeedka iyo dhanka kale bari labadaba maaragtay ay ka wadaan saasay islahaaistraatiijiya warkaay waana istraatiijiya runtii oo muhiim ah oo dadka muslimiintana waa u tahay galgaduud waxaa la isla dhex marayaa halaaga ku habsaday ciidamada dowladda si gaar ah waxaa farxad iyo damaashaad looga dareemayaa muslimiinta ka qaxay degmada galcad dareenkooda lama qiyaasi karo lama qiyaasi karo qof kasta muslima maqlayn waa siduu dareenkiisa yahay asaga waa ka laba jibaaran yahay ama ka badan yahay maadaama gurigii asaga deganaa iyo shaqadii ku haystay iyo maaragtay meeshii ka cibaadaysanayay oo adowgaas dartooda ugu soo baxeen waxa waaye farxaddooda waa farxad oo waxa waaye in maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala daminkii saas u galay maanta mujaahidiinta ay uga maaragtay aargudeen oo maaragtay waxay u arkayaan qadiyadaasi qadiya aad iyo aad u weyn si kastaba ha ahaatee tacsi iyo baroor ayaa isqabsatay degmada maxaas oo ay ku sugan yihiin ehelada xasan tuure sidoo kale baraha bulshada waxaa hareeyey dhaleecayn iyo tacsi ay dirayaan siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo taageerayaasha dowladda kuwooda lagu biilo isticmaalka baraha bulshada walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa wada xamle dacwi ah oo la gaarsiinayo dadka degan baadiyaha iyo tuulooyinka waxaa ka waramaya moxamed amiin xamladan dacwiga ah ayaa laga bilaabay deegaano hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan goobaha la booqday qaar ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaana ka qayb qaatay mashruucan dacwiga ah oo ay dad badani ka faa'iidaysteen tuulooyinka ay culimmadu jowlada ku tageen waxaa ka mid ah tuulada macalin maxamed sheegow tuulada caanawaay tuulada shooble tuulada karjaajo iyo tuulada haawaay duruus kala duwan oo la baray kadib waxaa wax laga weydiiyey tacliintii la baray su-aasha koowaad waxay tahay maa macnaa laa ilaaha ila allah macna laa ilaaha ila allah ilaa macbuuda bixaqin ila allah su-aasha hore waxay tahay maa macnaa muxammadun rasuulullah طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه ولا يقبض الله إلا بما شرع جزاك الله خير الجزاء qaar ka mid a dadkii dowraadka ka qayb galay islamarkaana ka faa'iidaystay ayaa ka warramay waxyaabihii ay barteen salaada waxyaabaha burinaya waxaa ka mid ah oo salaada ku buraysa waxaa ka mid ah inaad qososhid adoo salaad ku jirtid salaadii waa burti dooriyii diini ah aa noo soo gabagabaabtay oo asbuuca noo socotay iyo kulli ilaa ilaaha ila allaahu macnaheeda kulli noo sheegay gaameniyo ilaahayu budaanaya weli ilaahay kawuna meeray shuruudu salaada lamakana ku baray ilaahay wiinkawaadkii axsanaasi jannihii allagoda unana yadag ilaahay ku sunaamshay odaydhaaka shaqaashalaysdhakan shaqatuudana shaqa jahnaba alla muwula islaamata jannayta farduus asabay ilaahayna ku wula olomaatana ku sidootayna gacnaasa guul ilaahay jisa sidoo kale dumar ayaa ka qayb ahaa dadkii ka faa'iidaystay xamladan ka socota deegaanada hoos yimaada degmada baraawe maalimiintan walbadanaana bareen arkaana islaana bareen arkaana iimahaala bareen axsaanala bareen anigoo magacayga ah ruun ibraahim cali oo joogo tuulada xaawaay waxaan meeshaan kasoo jeedanayaa in aan ka faa'iidnay macalimiinta noo imaadeen walaalaheena ilaahay miisaankaada akhralaha u saaro macalimiinta kheyr allah siiyo wax badan aan ka faa'iidnay oo muxuu ahay asalba cilmi dhawooda iska haysane wax fiican aan ka faa'iidnay waxaan jeclaa lahayne macalimiinta inay nala joogaan waxna sii baraano ilaahay kheyr ha siiyo ajirkooda allah ajirkooda ninka sooma koobi karna ilaahay muxuu ajirkooda ha u saaray xasanaadka annagana muxuu ahaay dadkii ka faa'iidaysta ilaahay hanaga dhigo waxaan jaahilanaa weli faanoole faanka muqadnaan lahay oo nala joogo wax nala baro aan rab lahayne suldaanka beesha tunni suldaan maxamed cabduqaadir oo ka mid ahaa dadkii booqday qeybo ka mid ah tuulooyinka ay ka socoto xamladan diiniga ah ayaa u dardaarmay dadkii dacwada la gaarsiiyey isagoona dhanka kale u sheegay inay ka faa'iidaystaan jaaniskan soo maray jaaniskan halka faa'iidaysaday wali la siinfadee dadkii geegu su-aalo ku jawaabay walbaradi in dadku walan ahriyadan hooba diinta lakujeesada nolola cariiri galaas ilaahay baa ayad ka sheegay ma aha diintana baraneen ka dhaqanneen كعمل فلان الدنيا آخر بلي بنانا بعدين لكين كوي ولك كيده هسي ولك يلا جيف ده ور ولك بري إلى هيك كبري لك اللي صلاتك كبري لك اللي أنا سلك وايس إنك ورا ما بعير ما يا ونو واجب كانوا كل ذهن ويالا حجسين كوجاين مرهر ولنا رجعتنا أنا وني كوي ملا والمال نيشان برنا أركرتنا سيدا كيده هسي سين لهر جلاين xamladan dacwiga ah ayaa ah weli mid socota waxaana la filayaa in dad badan oo horleh ay ka faa'iidaystaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta isbahaysi shareecala dirir ah ayaa haddana dhanka kale juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii dadka muslimiinta ah loo bari lahaa diintooda islamarkaana ay ugu dhaqmi lahaayeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in amniga maamulkiisa oo faraha ka baxay maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya cabdicasiis laftagareen oo ah madaxa maamulka koonfur galbeed ayaa walaac ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta ee ku beegsanaya duleedyada magaalada baydhabo ee xarunta u ah maamulkiisa laftagareen ayaa hadalkaani ka jeediyey shir uu ka qaybgelayey isaga oo xusay in qalqalka amni ee ay ku jirto magaalo madaxda maamulkiisa ee baydhaba ay keentay in aysan aysan shan kilomitir xitaa dibadda uga bixi karin magaalada maadaama howlgallada mujaahidiinta ay ka dhacaan duleedyada xarun goboleedka baydhaba waxa aan joogno waa baydhabo baydhabo geeskaas iyo geeskaas iskuweerkeeda toban kilomitir waaye intaan haddii laga baxo nin maanta shan kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qayb geli kara ma jira aabbihiis ninkii uu tuuladan ugu dhigay ku dhintay ma tegi karo hadalkan ka soo yeeray madaxa maamulka koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli maalin ka hor ay mujaahidiintu dagaal kadib la wareegeen gacan ku haynta deegaanka goofgaduud buurey ee dhaca duleedka magaalada baydhaba waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku dileen ugu yaraan shan askari halka ay ku dhaawaceen lix kale iyada oo ay mujaahidiintu soo furteen afar qori iyo booshash
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan gaashaan la dhexe oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa taliyaha booliiska dowladda federaalka ku eedeeyey in uu yahay nin laalushqaato ah warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi kudanaysiga ruuxa intuu caafimaadka qabo markuu xanuunsadana dayicidiisa waa arrin ku badan islamarkaana ay mar weliba ku dhaqaaqaan dowladaha liita ee aan lahayn diin iyo yoolfog oo ay higsanayaan waana dhaqan soo jireen ah oo dowladihii muqdisho ay shay ah ka dhiseen sanadihii lasoo dhaafay ku dhaqmayeen gaashaan la dhexe maxamed ciise geelle oo ah sarkaal booliis oo ka tirsan saraakiisha dowladda federaalk ayaa muuqaal uu iska soo duubay kusoo gudbiyey xaalado caafimaad darro ah oo haysata dowladdii oo ka tirsanaa oo dayacday iyo cabasho uu ka yahay taliyaha ugu sareeya booliiska dowladda federaalka sarkaalka ayaa sheegay inuu in muddo ah la daalaadhacaya xanuuno soo wajahay iyadoona uu dayacaad kala kulmay dowladdii uu u shaqaynaya oo daraaddeed u dhimanayay anigoo ah gaashaan la dhexe maxamed ciise geelle ka tirsan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed qeybta jubbooyinka fadhiga kismaayo muddo toddoba sano ka hor ah ayaa waxaa dhiig dhiigkar baan leeyahay dhiigkarka wuxuu igu dhuftay labada keliyood iyo wadnaha isbitaal digfeer ayaan galay waa ku dayacmay runtii markii aan ka hadlo taliskii aan ka tirsanaa iyo dowladayda aan ka midka ahaa oon u dhimanayay wax xiriir iyo contacti midna laylama samayn hal sano iyo sagaal bilood waxaan ku jiray digfeer baan ku jira mar uu u tegay taliyaha guud ee booliiska dowladda federaalka jenaraal cabdi xasan maxamed xajaar si uu kaga saaciido in dalka dibaddiisa loo qaado ayuu sheegay inuu laaluush weydiistay waa kan isagoo arrintaas ka hadlaya taliyahayga waxaa iri waxaan kaa codsanayaa warqaddii cusboonaysiin oofiisaha safaaradda turkiga io weydii gabadhana iigu qor io weydii fiisaha wuxuu yidhi kuma siinhaya gabarna kuma siinaya adig kaligaan ku siinay aniga kaligay maxay i taraysaa taliyuhu wuxuu iyiri wuxuu iyidhi aniga maxaa danho iigu jira soo taliyahaygii maahid oo adiga mas-uulkii aniga maya wuxuu iweydiistay lacag buu iweydiistay laba kun oo dollar isi buu iyiri waa siinaya gabadha fiisii waa u dalbahaya aniga ma awoodi karaan awood buu ii sheegtay ciidan gambaleel buu yeersiisay hal haleel ah ciidan buu soo daadiyey hala diluu yiri hana la xiro gaashaan la dhexe maxamed ciise oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa sheegay in maamulka jubbaland uu u sheegay inaan loo baahnayn saraakiisha isaga la midka ahi ka socota dowladda federaalka maamulka kismaayo waxay yidhaahdeen dowladda federaalka saraakiil booliis oo ka socota baahideeda ma qabno banaankaan ka joognaa saraakiisha iyadii oo dhan waxaan ku sugannahayna xitaa taliyaha yaga ciidanka ma ogo dhibkaas aniguu igu dhacay oo gaar igu yaho igu dhacay wuxuu bannaanka soo dhigay qaabka xilalka loogu dhiibo saraakiisha booliiska taasoo ah in laga rabo inuu lacag ka keeno halkii loo dhiibo wuxuu tusaale u soo qaatay askariga waddada la istaajinayo wuxuu sheegay in xijaar taliyaha booliiska dowladda federaalka uu askarigaas ka rabo lacag taas uu dadweynaha ka soo qaadayo waxaa guud oo jira amni ma saxmi karo aniga qof soo shaqeeyaan ahay xog ogaal baan ahay taliyaha ciidanka booliiska qofka uu meel u dhiibahaya jidka qofka la taagahaya qofka jidka la taagahaya wuxuu ka dhahayaa waxaan maxaan ku maxaad ii keenaysaa saldhigaan ku geynayaa maxaad ii bishi ii keenaysaa hoggaan saasaa loogu dhiibahaya karateriya laguma dhiibahaya aqoon kumuu dhiibahaya mas-uuliyadda ciidanka qofka wuxuu dhahayaa meeqaad ka keenaysaa hadda qofkii haddii la yidhaahda meeqaad ka keenaysaa saldhiga ama ka keenaysaa jidka ama ka keenaysaa baarista inuu dadka xagta oo uu sii daayo qofkii dadka luminhayo halaaghaye inuu sii daayo ummadda ku sii daayo waxaa kalifahaya taliyaha ciidanka booliiska wax aan ku nabahaya inaysan ahayn ilaahay baa markhaati ka ah ciidanka booliiska saraakiishiisana waa ogyihiin intaa iyada haddii la baaro oo guddi wax baara lo waa la helahaya ma ahan sarkaalkii ugu horeeyey ee ka cabanaya dhibaatooyinka noocan ah balse waxaa horey u soo muuqday saraakiil askar iyo xubno kale wada shaqayn la lahaa dowladda federaalka kuwaasoo ay iska fogaysay ka gadaal markii ay xaalado soo wajaheen waxaana ugu badan kuwa ku soo dhaawacmay dagaalada ay la galaan ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa